دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan toban askari ayaa dowladda federaalka looga dilay qaraxyo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay agagaarka magaalada jannaale ee shabeellaha hoose qaar ka mida meydadka ciidamada maamulka jubbaland looga dilay weeraro shalay ka dhacay duleedka kismaayo ayaa maanta lagu soo bandhigay magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose saraakiil hor leh oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ayaa la xirxiray aqoon-yahano ayaa ka hadlay saameynta uu xanuunka korona ku yeeshay waddamada caalamka siiba yurub iyo ameerika ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo toos ah ku qaaday fariisame ciidamada shisheeye kuwa maamulka hirshabeelle ay ku leeyihiin agagaarka deegaanka qalimow ee shabeellaha dhexe askar ka soo goosatay ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa isku soo dhiibay walaayadii islaamiga ah ee ba iyo bakool iyadoona lagu soo bandhigay degmada buulafullay إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fidsan in ka badan toban askari ayaa dowladda federaalka looga dilay qaraxyo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay agagaarka magaalada jannaale ee shabeellaha hoose saacadihii lasoo dhaafay guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay qarax xoogan la heleen ciidamo lugeynaya oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo kasoo baxay magaalada jannaale waxaana lagu helay afaafka hore ee magaalada qaraxan ayaa khasaaro culus wuxuu gaarsiiyey inta badan ciidamadii lugeynayay iyadoona la xaqiijiyey in halkaas ay ku dhinteen wax ka badan toban askari oo waxaa la sheegay in ilaa saddex iyo toban askari ay qaraxyadaas ku dhinteen iyadoona sidoo kale ay jiraan dhaawacyo kale ciidamada dowladda federaalka ee dhowaan qasabka lagu geeyay deegaanka jannaale ayaa tan iyo markii ay halkaas gaareen waxa ay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan oo kaga imaanaya dhanka xarkada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ay ciidamadan si maalinlaha ugu tashtaan inay waayaan ciidamo fara badan dagaalo toos ah ayaa lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulka hirshabeelle ee ku sugan deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe wararka aynu ka helayno deegaanka qalimow meel u dhow ayaa waxa uu ku waramayaa in halkaas ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisan ciidamada maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale kuwa burundi ay ku leeyihiin agagaarka deegaanka qalimow weerarkan oo muddo kooban socday kadib waxa isna la sheegayaa inuu jiro khasaare soo gaaray ciidamada shisheeye sidoo kale kuwa maamulka hirshabeelle ee la weeraray wuxuuna weerarkan imaanayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay gawaari gaashaaman ciidamada burundi lagu gubay shabeellaha dhexe oo shalay ayaa ugu dambeysay inta u dhexaysa muqdisho iyo balcad waxaa lagu gubay gaari taw ah waxaana kasii horeysay koronyo kasoo baxday magaalada jowhar oo lagu helay inta u dhexaysa qalimow iyo sidoo kale gololey halkaasna waxaa looga dilay ciidamo iyadoona gaari looga burburiyey qaar ka mida meydadka ciidamada maamulka jubbaland looga dilay weeraro shalay ka dhacay duleedka kismaayo ayaa maanta lagu soo bandhigay magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose fagaaro lagu magacaabo cabdulaahi salaad oo ku yaala magaalada jamaame ayaa maanta waxaa la keenay meydadka qaar ciidamadii maalintii shalay looga laayay ciidamada maamulka jubbaland dagaalo ku dhex maray halkaas iyaga iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkaas ayaa sida la sheegay waxaa maamulka jubbaland looga dilay in ka badan toban askari oo ay ku jiraan saraakiil ciidan waxaana ciidamada la dilay ka mida kuwa loo yaqaano bangaraaf oo uu ku shaqaysto maraykanka ciidamadan ayaa sidoo kale waxaa laga qanimaystay hub milatari haddaba ilaa toddoba ka mid a meydadka ciidamadan ayaa maanta waxaa la keenay magaalada jamaame iyadoona dadweynaha ay daawanayeen mid ka mida dadka rayidka ah ee ku sugan magaalada jamaame islamarkaana indhihiisa ku arkay midadkan ayaa iiga waramay haye magacaa ku bilaaway halkaad joogto
magayga cabdimed maxamed cali alidha degmada jamaamaan jooga ka waran bal maanta jamaame ee maxaa ka dhacay
maasha allah jamaama maxaa ka dhaca maa dhigi kartaa maanta jamaama waxaa ka dhacay farxad aada iyo aada loo dheehan karo waxaa maanta ka dhacay jamaama waxaan weligeeda la arkin oo aada u farxad badan maanta wajiir fara badan waxaa waye farxad ayaa laga dareemaya waxaa meeshaas ka dhacay maxay tahay sababta aa ee sababta u faraxsan tihiin oo maxay
asbaabta ugu faraxsanna waxay tahay niman oo murtadiin ah haddaan ahay dadka shacabka reer zamaamo oo nagu dhibay wadadan baartan guuriga inta udhexaysaba ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu noo maanta noo tusay ayagoo baktiyadooda meesha la soo waray ayagoo ayagoo nolol ina dhibeen ayagoo baktina maanta inayna ku kuursan alxamdulilah askartan midadka ah halkee laga keenay
askartan waa askar oo been loo soo sheegay oo lagu sheegay in wadan ay xoreyn doonaan kuwa qaar waxa waye way isku jireen kuwa oo danab ah oo saraakiil ah oo weli calaamadihii sargaalka ka muuqdo ayaga iyo ekonomiyadooda iyo qoryahooda oo ay soo siiyeen nimanka maraykanka ilaahay ha lacnaday marka ayaa maanta meesha lagu soo bandhigay askarta marka askar oo dhinaca ka socday ahayd tiradooda meeqay ahayd marka kuwa lasoo bandhigay tirada oo lasoo bandhigay halkaa lagu soo bandhigay ilaa toddoba askari aan arkaynay iyo madaxyo oo fara badan meesha madaxyaan arkaynay ilaa toddoba askari ayaan noo muuqday marka ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan allihii subxaana watacaala oo dadka muslimiinta haddaan ahay shacabka khaluuqteena shaafiyey mujaahidiinta oo arrinkaa oo sameeyeenna waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ajarkiina ilaahay idinkama dayaco waa tahay markii kugu horreysay miyaa adiga aad aragto een askar ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland oo jamaam lagu soo bandhigay mise sidaan oo kale marar hore jamaam waxba lagu soo bandhigay
maya walaal jamaam intaan joogo markii ugu horreysay maahan hadda kale tira noocan oo kale ayaa lagu soo bandhigay fagaarahaasi ee saaxibka cabdullaahi salaad taqabalahu lahu ilaahay ka aqbalay marka askartaasi waxay ka socdeen jubbaland waxaana madaxyadooda waxaan la keenay isla jamaamo waxaa la dhihi karaa tiro fara badan weeyaan hadda kahorna waxaa la keenay ilaa shan murtad kale oo meelaha laga soo qabtay iyo haweeney ay ku jirtay oo oo jawaasiisyad ah marka ilaahay subxaana watacaala oo maxaa layidhaha ku mahadsan maantana waxaa waye tiradaan ilaa toddobada gaarayaan ilaa madaxyadooda oo maanta indhahayna ku quursanaya haddii ahaan dadka shacabka reer jamaama waxaa waye arrin farxad fara badan ayaan ka muujinaynaa waxaana u duceynaynaa dhammaan mujaahidiinta meel kasta ay joogaan shacabka reer jamaam waxaan leenahay qulubteena ayaa shaafiseen ilaahay qulubtiina ha shaafiyo ilaahay subxaana watacaala ha idin barakeeyo miisaankiina xasanaad allaha ku kabo ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan allihii indhaheenu noo saaray kuwa isku tilmaamay gorgor baanana gorgor maahna xaqiiqateen gorgorka waa mujaahidiinta iyo nimanka geesiyaasha tawxiidka weeyaan waa tahay waxaad sheegtay bilowgii hore hadalkaaga inay dhibaatooyin idinkugu samayn jireen wadada xiriirisa kismaayo iyo sidoo kale jamaame maxaa ka mid a dhibaatooyinkaas
dhibaatooyinka waxaa ka mid ah waxaad dareemaysaa markii oo kale caansiyada hadda kahor mar aan kismaayo u socday waxaa dhacday caansiye oo markaa ka tirsan kuwa shacabka aan maxaan yidhahda aan raacayni marka caansiyada waxay dhigteen kab yar ayaa wadada la dhigtay kabtaasna ma qaadi kartid maxaa yeele kabtaasi qaadisteeda waa lacag ayay ku xiran tahay marka wadada intaasii maraysay waa niman oo isbahaysteen oo markaa ku heshiiyeen shacabka inay dhacaan wadada markaasii maraysa askari walba waa inaa lacag siisaa weli lacagta waxaad ugeynaysaa isagoo fadhiya fadhigiisa u geynaysaa waxaa laga yaaba marka lacagta markaad siiso inuu kugu soo celiyo uu yidhahdo lacagtaa miyaan ficeyso maxaa yeele boqol kun waayo boqol kun ima anficeyso laba boqol kasoo dhig haddaad kasoo dhigto laba boqol mid kale aad ku qabsanaya adina wuxuu leeyahay maya dharbaax ayaa halkaas lagu gurfanaya adigoo dulaysan oo dhibaato badan ku jiro ayaa laga yaabaa in meesha aad aad ka dhaqaajiso mar alla markaas sidaa u dhaqaajiso kuwa kala kula kulmaayo caansiga ilaa dhowr meel ayuu istaagaa kismaayo intuu u socdo marka dhibaatooyinka ugu weyn dadka muslimiinta ay ku hayaan midaa weeyaan dhibaatada labaad ay ku hayaan waxaa weeyaan qofku waxaad leeyahay warniyow maxaa la yidhahda wejigaaga nin shabaab baa tahay shabaabnima kaa muuqato intaan kuu bandhigin askarta saraakiisha intaan kuu geenin lacag intaasoo boqol iyo konton oo lacag soomaaliya dhiib adii kalena waxaa waaye waan waan ku gacan gelinaya marka agagax badan iyo dhibaato fara badan ayay ku hayeen kuwa hadda maanta meesha lagu soo bandhigaya waxaa ku jiro kuwa oo maxaa la yidhahdaa dad muslimiin oo sidaa u dhibaateeyan wiil wiil aan saaxiiban ahna oo maxaa la yidhahdaa caansiga la shaqeeya ay dharbaaxo u geysteen iyo haraanti iyo aad iyo si xun u jardileen marka nimanka mid kamid a maanta uu ku jiray marka waxaan leenahay rabbigii subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka baarsan gooni ayaa mar weliba oo ay isku dayaan inay dhaqdhaqaaq militari sameeyaan waxa ay la kulmaan qaraxyo iyo sidoo kale weeraro toos ah kuwaasoo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aqoon-yahano ayaa ka hadlay saameynta uu xanuunka korona ku yeeshay wadamada caalamka siiba yurub iyo ameerika waa kan weriye cabdifataax maxamed qaasim oo warkan inoo soo jeedinaya barnaamijka diiradda jimcaha waxaa maanta lagu falanqeeyey saameynta uu coronavirus ku yeeshay dhaqaalaha iyo siyaasadda wadamada yurubta iyo maraykanka suldaan maxamed garyare oo ka mid ahaa martida ah ayaa waxa uu sheegay in dowlado badan ay lacago ka dalbadeen hay-adda i m f ta loo yaqaano markii ay waayeen dhaqaale ay kula tacaalaan bukaanadooda hay-adaha leeda i m f ta oo caalamka ee runtii ku haysta waxaa la yidhaahdo samduleyn xagga dhaqaalaha ah oo ciday doonaana ku xujeeya dhaqaala inay siiyaan ciday doonaana inflation iyo maarata cibarar geliya deymahana ku khasba dalalka kana macaasha ribada ama interestka deymaha dadka la siiyey ayaa waxaa leeyahay ugu yaraan sideetan dal ayaa kasoo codsaday in laga kaalmeeyo xagga ma aragtay dagaalka loola jiro cudurkan coronaviruska marka waxaa la yihahdaa hal trillion deyn ah ayay u baahan yihin waa lacag aada u badan runtii xasan fiyoke oo isna ka mid ahaa martida ayaa waxa uu sheegay in dowladaha reer galbeedka ay haatan ku dhow yihiin inay dhexdooda isboobaan marka waxaa weeye hadda markaad fiiriso horta reer galbeedka dhexdiisii waxaa timid selfishness oo macnaha nafjeclaysi oo waddamada qaarkood yacni bade waxyaalihii agabkii loo isticmaali lahaa daaweynta iyo caafimaadka oo kuwo u socda kuwii kale inay ka qabsadaan bilmatel maraykanka oo kale canada macnaha alaab u socotay inuu ka xaniftay oo u diiday waddankiisa inay ka baxdo annagaa kaaga baahi badan waxaa imaanaysa marka qolo walba wixii ay qolada kale kaga rontay ha dhowto inay mataqaanaa ay ka xagsato kadibna sida la kala xoog badan yahay in laysku dayo in laysu abiyuuso layskaga qaato baa imaan doonta marka waxa weeye calaa kulli xaal dhawool oo dher mataqaanaa waxay u badan tahay inuu mataqaanaa isbedeli doono sidii dagaalkii labaad oo oo dunidoo kale maraykanka waxaa dadkii oo dhan laga dhigay maxaabiis iyadoo dhammaan shaqooyinkii istaageen maraykanku hal bilyan ayuu ku baxshay inuu kabo shaqaalaha maraykanka ee xaafadaha ku xayiran saddex boqol iyo shan milyan qiyaastii dadka maraykanka oo ah boqol kiiba sagaashan iyo ka badan waxyar baa ka haray saddex boqol iyo dhowr soddon milyan labaatan milyan baa lagu sheegaa ayaa yiri guryihiin la jooga oo stay at home sloganeeda waxaa looga dhigay maaragtay inay iyadoo laga taxadarayo inay la kulmaan geeriya deg dega ee cudurkani keenay saameyntiisu inkastoo uusan dhibaato xoog badan xanuunkani ku hayn afrika haddana waxaa aada loogu baqayaa soomaaliya oo ay shisheeyuhu say doonaan uga soo tallaabaan xuduudaha sida uu sheegayo aqoon-yahan xasan fiyoke waxaa ka mid a bilmata hadda soomaaliya oo kale tusaale markaa usoo qaadato waxaad arkaysaa waktigii ay ahayd qof meel ka tegi karaa inuusan jirin oo macnaha nidaamkii hadda jadiidka ahaana uu saa faray inaan laysu gudbin oo lagu karantiino cudurka kan meeshiisa islaamkuna mataqaanaa uu hore noo baray ayaa waxaad moodaa annaga marka in irdaha loo furay mataqaanaa waddamadii ugu khatarsanaayo hadda maxaa etoobiya oo kale oo uu aad ugu faafo oo la ogyahay in irdaheeda loo furay soomaaliya oo mataqaanaa ama ciidan ahaanaha ku timaado ama shacab ahaanaha ku timaade marka taasna ay ay macnaheedu tahay de ninku hadduusan lahayn waardiye muxuu ahayte ama cudur ha ahaato ama ciidan ha ahaatee inuu u meesha ka baxayo oo oo mataqaanaa ay ayagu ayaan qofkan isdifaacin inuusan ahayn inuu ku noolaado macnaha caalamkan waa qaacido mataqaanaa international
saraakiil horleh oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ayaa la xirxiray wararka aynu ka helayno magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku waramayaan in saraakiil ka tirsan ammaanka ciidamada dowladda federaalka ay xabsiga u taxaabeen ilaa afar sarkaal oo ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka ee dowladda laamaha xeer ilaalinta iyo sidoo kale kuwa isugu yeera hanti dhowrka oo wehelinayaan laamaha ammaanka ee dowladda ayaa waxaay xabsiga u taxaabeen afar sarkaal oo ka mid a wasaaradda caafimaadka gaar ahaan waaxda maaliyadda wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ayaa waxaa horey looga xiray agaasimaha guud iyo sidoo kale agaasimihii maaliyadda wasaaradda xarigga loo geysanayay saraakiisha wasaaradda caafimaadka ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhowaan wasaaraddaas ay sheegtay in qaar ka mid a saraakiishada laga helay cudurka coronavirus iyadoona sheegaysa wasaaraddan in xaalad adag ay maalmihii lasoo dhaafay lasoo daristay maadaama ay ku mashquulsan yihiin sida ay sheegeen ka hortagga cudurka coronavirus halka dhanka kalena dowladda ay xarig adag ku wado halka warkaan dhagaystayaal oo idinkaga imaanaya waa idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamo kasoo goostay maamulka koonfur galbeed ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee baaiyo bakool warkan waxaa inoo aqrinayo weriye abubakar xilli sannadihii iyo bilooyinkii lasoo dhaafay ay wilaayaadkii islaamiga ah ay si xidhiira u soo gaarayeen askarta ka soo goosanaya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab isku soo dhiibay ciidamo ka soo goostay maamulka koonfur galbeed oo ka mid a maamulada la shaqeeya shisheeyaha askartan oo ay tiradoodu ahayd ilaa afar ruux ayaa ka howlgeli jiray magaalooyinka buuraha kaba iyo diinsoor waxaana saxaafadda loogu soo bandhigay magaalada bulafulay ee gobolka baay ciidamadan ayaa watay qoryihii ay ku howlgeli jireen waxaana waraysi lala yeeshay kadib ay ka warbixiyeen xaaladihii ay horey ugu sugnaayeen iyagoona sheegay inay ku noolaayeen xaaladda aad u liidata laakiin hadda ay dareemayaan amni iyo xasilooni waxaana ay dhanka kale baaq u direen askarta kale ee weli ku howlan la shaqaynta shisheeyaha maasha allah ariirkaan ka jiri horta ilaahay oogi una qubteen iyo fool nka dhax jiri maayan geegufid mana dahna haysa ma haysan inta hal kilometer inta hal kilometer amba inta lama kilometer inta lama kilometer ma moodo jirin haddana mayda ma hato aragdeeda intii oo aan lama boqol kilometer iska ka dareero ilaa iyo haddana wadanka horlay in leeyo horiinimada aan haddan bay iyo dhawalingaada aan lahayn maasha allah ninka baaga kulley horta miido bal iyeela kahaay baan lahayna dhinaca oo aragdeeda ee wax walba markii aad ka batoon ahaato noolala noolala ee ariiro ka jirta kulley may baan ka baaga faday intiyo iyo muslimiintiyo inasu dhawaaqno oo aragdeeda kii muslimiinta la shaqeeyo la shaqeeyo kan kalena awlaadis in iska hamaalido shaqada oo ha usadahaay galdanta inaad us iska dhaaf ayaan ka baaga iyoona een dalbasho ilaahay toobad kelida ayaan ka baaqay wilaayada baay iyo bakool ayaa ka mida wilaayaadka ay sida xidhiirka u soo gaaraan askarta ka soo goosanaya maamulka koonfur galbeed waxaana halkaas loogu sameeyaa soo dhoweyn wanaagsan iyadoona la siiyo dowlaad loogu talagalay in lagu baraarujiyo halista ay leedahay la shaqaynta shisheeyaha iyo maamulada ku olaga ah warkii dhegaystayaal aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa